koorarka xildhibaanada soo xaadiray fadhiga ee codeeyey waxay ahayd konton toddobaatan iyo labo xildhibaan konton iyo sagaal xildhibaan waxay u codaysay xasan daahir yelu toban iyo saddex xildhibaanna waxay u codaysay musharax cabdi cali yurub sidaasaa عبد الحسين علي cabdi xuseen cali waxaa ku guulaystay kursigii shanaad ee golaha aqalka sare ee dowlad goboleedka jubbaland xasan daahir yarow